وعلى آله وأصحاaبه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمdu للahi عlى kuli xاal أma baعd waxaynu ku dhex jirnay baab الأضاxي baabkii ka warramaya udxiyada iyo axkaamteeda afar shay inaanay gudaynin buu tilmaamay xadiidkan bara bnu caazi uu warinayo nabigaa naga dhex kacay buui iyadoo uu noo khudbadaynayo waxa uu leeyay nabigu alayhi الsalaatu wasalaam arbac afar neef laa tajuuzu fi daxaaya odxiyada ma gudayso oo ku filaan mayso alcawraa tii isheedu isha la-ayd ama ishu goofka ahayd albayinu cawaruha cawarnaanteedu ay aada u muuqanaysay walmariida iyo tii bukaanka ahayd albayinu maraduha ee bukaankeedu uu muuqanayo walcarjaa iyo tii dhisinaysay albayinu dalacuha qallooceeda uu muuqanayay ama riwaayinka qaarkoodna albayin carajuha ayaa ay tilmaamayeen markaa dhitiskeedu aada u muuqanaya wey walkabiira iyo tii duqda ahayd ama weyneyd allatii laa tunqa laa tunqi taasoo aan lahayn dhuux marka sababta kuwan loo diiday horeynu usoo xusnee waxa weeyaan iyagoo aan intifaaci iyo dheeftii laga dheefsan lahaa aan lahayn taa daraaddeed baa loo diiday waxaana la doonayaa wixii dadku inuu ku nafaqaysto ummadda ay wax u tarto wax laga karorhsado faa'iidaah iyo nafaqo xadiidkaas sidaasu tilmaamay afartaa neef waa la iska ilaalinaya waxaa kaloo la iska ilaalinaya wixii kasii liita xagga waxyeelada uu qabo oo masalkii tii indhaha la-ayd iyo tii adinka la-ayd iyadana waa la mid wacan jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi laa tadbaxuu ha gowricina xoolaha ilaa musinnatan mid la ilka baxday oo ilkuhu soo baxeen mooyaane neefaan weli ilka dhacsanin ama ilka dhacsaday uun dee ha gowricina ilaa an tacsura calaykum inaydinku adkaato mooyaane ilaa an tacsura calaykum inaydinku adkaato neefkaa ilkaha la baxay mooyaane fatadbaxuu dabeed markaa waxaad gowracaysaan jadacatan mid ilka jabisay oo min addan ilaha ah rawaahu muslim xadiidkan muslim baa wariyey marka la eego xoolu waa yaro kala duwan yihiin geela iyo lo-da iyo riyaha neefka la gowracayaa waa neef ilka dhacsaday oo mudakar ah riyuhu marka ay saddex jirka galaan ayay ilka dhacsanayaan geelii shan jirka lo-diina sidoo kale saddex jirka markaa neefkii ilkuhu ay usoo baxaan baan leeyahy markaasuu ilkii usoo baxayaa waktigaasuu yahay neef tamarinaya oo roon oo lagu xisaabtami karo udxiyadii gudaya musinna waa tii ilkaha la baxay idahana waxa wanaagsan taa ilkaha la baxday haddii laakiin taa ilkaha la baxday qofka ay ku adkaato xaggii idaha waxa gudaysa oo ku filan mid ilka jabisay waa laba jir sanadna way dhammaysatay sanadkii labaadna way gashay oo had iyo jeer sabeenaha iyo warankaba waa laba jir baynu idhaanaa markuu sanad u buuxsamo ee sanadkii labaad uu galo masalan naylihii kal hore dhashay gugii dhashay marka gugan ay gaadhaan san saddex iyo toban bilood ay marayaan waa sameen laba jirsanaysa ama wan laba jirsanaya baynu marka xagga laba jirka iduhu way taabogalaan waa neef roon ilaa way ka kora ogyihin waanay ka hilib roonyi laakiin xoolaha kale waktigaa ilka jabiskiiyo meelaha uu marayo asi aan ilku usoo bixin waa yaryahay weli waaya ilaa an tacsura calaykum inay idinku adkaato neefkii ilkaha la soo baxay markaa fatadbaxuu jadacatan min adaan neefilka jabiye oo idahaaba idin gowrici iduhun bay ruksadu markaa ku kooban tahay laysa macna asnaani lbaqari washa kibaru sin macnaha markanuu leeyay musinna mid da-deedu ay weyntay maaha laakiin waa mid la soo ilka baxday wey athaniy min alibili maa lahu khamsu siniin geelii waxaa kiilkii usoo baxaya waa shan jirkii loodiina waa laba sano riyihiina waa sanad buku laakiin kuweena waa saddex jirka daxuu biljamc min adan ka ilkaha jabiyey markaa ilkuhu ka dhaceen ee idaha ah ayaa ruksadaasi yeeshay وعan عaliyi radي الlahu عanهu qaala amaranaa rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam nebigu waxa uuna amray ummadda u jideeya an nastashrifa inaanu iska eeg eegno oonu iska baadhno alcayna wاlأduna isha iyo dhegta labadaba marka neefkii aanu soo iibsanayno inaanu ishiisana eegno dhegtiisana eegno neefka odxiyada ah ama hadyiga ah ama walqasha ah walaa nudaxiya amaranaa anlaa nudaxiya wey ay ku cadfan tahay ficilka mansuuba wاlmacduufu cala lmansuubi mansuub walaa nudaxiya inaanaan ku odxiyaysanin ayuuna amray bicawraa neef ilaa walaa muqaabalatin mid xagga hore go-an dhegta xaggeeda hore walaa mudaabaratin mid xagga dambe go-an walaa kharqaa mid go-an iyaduna dhexda walaa sarmaa iyo midilkuhu ka daateen dhegta iyo ishu iyaguba dee hilibkay ka mid yihin dhegta iyo ishu soomaali lagu yidhi dheg iyo il baa ka mida hilib uba la yaabi uun meellow dhakadaba ma cunada madaxaba dee ma cuna agaasa iskaga tuuba madaxiiyo minjaha iyo waxaasoo dhamiba waa arin ama laga tago ama dumarkiiyo ku yar warwareegaan marka il iyo dheg baa hilib noqonaysaa way la yaabayaan laakiin dadkaan la yaabayin baa loo sheegi innaga lafteenu de inaynu la yaabno mahae waxaa la doonayaa neefkan hilibkiisa in la wada cuni karo marka ishii baa waxu ishii haddii masalan ay buuxdo oo dhalaad yarun ay leedahay cawarnaan lama yidhaahdo dhegtii baa laga hadlay markaa neefkaad iska eegaysa dhegihiis waa inaanay waxba qabin dheguhu waxay ka mid yihiin hilibka madaxa marka afar saddex buu tilmaamay saddex buu tilmaamay arrimoodoo dhegaha la xidhiidha oo reer miyigu siyaabaha ay waxu suntaan ee ay u googooyaan dhegaha ayaa ay ka mid tahay arrin kuwani marka cawraada waad garatayoo waa neefkii ishu goofka ahayd sarmaaduna waa neefkii ilka dhacsaday ilka dhacsaday inaan odhanine ilkuhu ka daateen macnaha duqnimo daraaddeed waa neef daaweyn neefku had iyo jeer markay ilkuhu ka daataan waa duq ilkiibaa digina saa daraaddeed waxba ma daaqi karo geeda ma cuni karayo marka kii hore ee ilkuha ay ka daateen iyo kan way kala duwanyihin kii hore waa neef ilka dhacsaday oo ay usoo baxayaan kuwii kale oo dee rajo laga qabo oo imikaba dee markiiba istabahayaan kani laakiin dee waa duq ilkihii ka daateen saddexdan udhaxeeya muqaabila mudaabir kharqa waxay ka turjumayaan sumadda waa xaggii sumadda wey markaa reer miyigu kolkay had iyo jeer dhegta suntayaan mar way jaraan kelbad baa lagu jaraa oo xaggan horaa in laga gooyaa marna siijeedka dhegtaa in laga jaraa marna intoo la laabo dhegta ayaa bartanka laga jaraa marna lama jaree xagga horaa laga saraa ama xagga dabaa laga saraa ama kala barhkeeda ayaa laga dilaaciyaa marka xagga hore ay ka soo jaraan masala dhegtii oo sidaas neefkiina xaggaa u jeedo marka xaggaa hore laga jaro gowl hore yidhaahdaa xaggan dambe marka laga jarana waa gowl dambe haddii halkaa dhexda intoo la laaba in laga saaro dhegtiina waa fur baa laya fur fur ayaa loo bixinaya haddii neefkii xagga hore dhegtii laga saro waa dacal hore haddii xagga dambe laga sarona waa dacal dambe haddii halkaa laga jeexo la kala dilaaciyo dhegtu xagga ay u dhuuban tahayna waa dheg jeex waa lix sumadood de waad la qabsan doontaa cashar dooba halka halkaa saylada ka soo e orotaba gawl hore iyo gawl dambe iyo fur dhegta dhexdeedii iyo dhegjeex hore dhegjeex dambe iyo dacal dacal hore iyo dacal dambena way idhahdaan intaasoo dhan waa sumad ay ku sameeyaan neefk neefku weliba marka uu soo dhaco ayaa qofka xariifka ahi makiinada yar buu sitaa waktigaasoo dhiigba ka imanaynin ayaa naynsha yar calaamadaha loo sameeyaa waktigaasoonu dhiigba lahayn qofka xoolaha la joogaa u samaynaya sariinka hore iyo kaadamey waktigaas ugu fiican yahay marka haddii dhegtii xaggan hore laga jaro muqaabilo ay tahy ama xagga dambe laga jaray mudaabiro noqoto ama kharqa ay noqoto fur loo yeelo in dhexe laga saaray intaaba waxbaa ka maqan farmaaduna waa ki ilkuu daateen iska iibsa uun neef odxiyaa intaad saylada ka doorato inaanu arinku ahaynoo gaari iskaga soo rido iyo iyo maaragtay arrin reer magaalo waxaa loo baahan yahay arrin sharci baa loo baahan yahay marka in qofku axkaamtan uu garanayo oo neefkii uu yahay neef wanaagsanoo saafiyahoo aan waxba u dhinayn jirhkiisa waxa uu kuhi muqaabila allatii qudicat udunaha min qudaam xagga horaa laga jaray mudaabiraduna waxa wey qudicat min jaanibi uduniha almudbir xagga dambaa laga jaray kharqaaduna waxa weeye allatii fii uduniha kharqun mustadiir si wareegaa loo jaray sarmaaduna waa suquuطu haniyati min alasmaan foolashio ka daata marka axsanu sifaat waa inay sii u wanaagsanay tahay neefkani oonay ceeb lahayn ilahay baa wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati ma kasabtum wamima akhrajna lakum min alard walaa tayamamu alkhabiisa minhu neefka xun ha u qastiina ama wixii xun lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun marka dhegaheedu waa inay sidaasoo kale saliimu yihiin ilaa culimada qaarkoodna ay xataa sartarka laftiisii ka doodeen inkastoo deeta la saro aanay waxba ka maqnayn dhegtii jeexnayd waxay markaa culimadu isweydiiyeen bu kuleeyahy ta geesku go-an yahay ama sidan oo kale dhegtu u gooday marka jumhuurulculamaa waxay qabaan inaanay go-aynin inaanay gudayn baan leeyahay neefka haddii dheguu sidan u googo-an yihiin imaamu shaafici baa wuxuu leeyahay way go way gudaysaayo xadiidka saxiixnimadiisa ayaa hadalka joogaa qaraaru hay-ati kibaari alculamaa bishaani xukmi tadxiyati bisuquuti ililya haddii neefka badi uu go-an yahay ama dacawa ha goosato ama reer australiya baha ka soo jareene hadduu neefku badi go-an yahay muxuu noqon xukunkiisa waxay yidhahdeen laa tujziu aladxiyatu wala alhadyu wala alcaqiiqa bimaqtuuci lilya neefku hadduu badi go-an yahay ma gudayo odxiyada saasay ku tegeen culimada fatwada u qaabilsan sacuudiga inkastoo wakti hore ahaydoo kun iyo afar boqol iyo toddoba iyo tobankii hijirada ayay ahayd toddobiyo sagaashkii meelahaa laakiin waktigan dambe malaha dee arigii kale ay waayeen qaar fatwoonaya waa arkaynay baanka islaamka u fityoonayo inuu iibin karo adhigaa uu ku gowracayo hadiga kaa dabada go-an leh reer australia waxay sameeyaan waa kuwan dee xoolaa dhaqee adhiga waxay ka jaraan barida ilaah markaa waxay leeyihiin wuxuu ka naaxayaa neef qaarka hore iyo sararaha ayuu ka naaxayaa baruurtii barida gel lahayd baa hilibkiisa gelaysa marka xaggan horeu ka naaxaya neef shilisku noqonaya saa darteedu wada daba go-an yahay inteed arigaas australia laga keeno markaa baankunbaa gowracee dadka kale inta badan ma jecla bariduna dee waxa weeyaan ninkii dee abateed haya waabay tirsan jireenba soomaalidu soomaad maqal cad idinkana idinka yimi baa jira annagana aana soo gaadhin kii qoriga qaatee meesha ku iftiiminaya waar maxaa dhacay halkan ka iftiiminaysa xeeradii aada noo keentay waxaan ku jirin cad idinkana idinka yimid isaga laftiisiibuu u yar macaanaynaya annagana aanna soo gaadhin waa luq af carbeed buu ku hadlayaa baridii keen wey sidii dhalinyaradu markay idhaahdaan udheelka ha isku ilaawin la tegi mayside noocii oo kale uu kuleeyahay uu idinka yimid buu kuleeyahay markaa maad keenina ken wey sidaasi baa markaa aynu u arkaynaa inuu yahay neefkaasi neef cadkiisa aan waxba u dhinayn wacan cali ibn abi aalib radia allahu canhu qaala cali wuxuu ihi amaranii rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu ifaray an aquuma inaan habeeyo an aquuma inaan istaaga mahe waa an aquuma inaan qorsheeyoon habeeyo calaa budunihi budun waa geelii la gowracayay geelii la gowracayay in aan habeeyo wa an uqsima wa an aqsima luxuumaha hilibkeedana inaan dadka u qaybiyo wa juluudaha hargaheeda inaan dadka u qaybiyo wa jilaalaha iyo karbaashkii iyo qobtolkii iyo wixii saraa dadka aan kala siiyo walaa ucdiya aanan siinin fii jizaaratiha qalitaankeeda la qalayo min shay-an minha shay iyada ka mida inaanan waxba mushqaayad ahaan u siinin qofkii jizaarada samaynaya qalayay inaanan mushqaayad hilibka u siinin hilibka hadduu doonayo waxa kaatee laakiin lacag aan siiyo oo aanan odhanin jasaarow kan adigu hiliblaha ahow mushqaayadaadii hilibka qayb uga qaado inaanan odhanin marka waxyaabaha cali la faray waa wax ummadana la faray waxaynu ka faa'idaysanaynaa xadiidka in la isu wakiilan karo hawshan oo adiguba goobjoogaad ahaatidbe inaad odhan karto hebela hawshan fuli ama intood gowracdo aad odhan karto qaydi oo nebigu cali way wada gowraceen oo markuu dhowr iyo lix nebigu nin xooga bu ahaa calayhi salaatu wasalaam sanadii tobnaad dee saddex iyo lixdan sannadood buu marayay oo dee dhowr iyo siddeetan habeen kadib buu geeriyoodayba nebigu calayhi salaatu wasalaam marka haddana dhowr iyo lixdan halaad ayuu dhuundhabay isagu oo gowracay isaga dhowr iyo lixdan jira calina intii kalau dhamaystiray wuxu uhi de kol haddaan gawracii kula fuliyey adigu inaga qaadin oo hilibka iyo hargaha iyo geelan wixii saarnaaye ku rarnaa kala dir ilan waxba inagu soo harin be marka hilibkii buu qaybinayaa waxaan u sameeyey si uu u barakaysto geelu boqol buu ahaa midba waslad yar baa laga soo jaray waa la wada barakaysanaya ila ilaahay baa yihi fakuluu minha waacimuu lbaa'isa alfaqiir fakuluu minha buu lahay wax ka cuna ka dhadhamiya marka mid walba in yar ka soo jara buu dheri baa lagu rido saasuu ku wada dhadhamiyey kadib laxmiga hilibka qaybi waa luxuumtii jildiga juluuduna waa hargihii hargahana dadka kala sii jilaalkuna waa wixii saarnaa neefka marka ila waa lasoo rarta la yskama wadinin ummaddaa fuushanayd oo gaadiid buu dadka u ahaa waxani aw xoolahani ama dh laba ha ahaada ama dhadi ka ahaa marka karbaash iyo qobtol iyo koore wixii lagu fuushanaa mid walba karbaashkuna waa ka hooste qobtolkuna waa ka sarreeya marka wax allo wixii saarnaana dad kala sii masaakiinta uqayb laakiin ninka jazaarka ah jazaarkuna waa kii shaqaynaya jizaaraduna waa ficaala oo waa masterkiio waa googoynta iyo ka shaqaynta ninka jizaarada wada shay ha u siinin mushqaayad lacagtiisuu leeyahay iyo mushqaayadiisa hilibkana hadduu doonayo waxa ka qaado intaasiba waa sunni neefkii in la wada sadaqaysto wixii aad ka cunaysaa waa halkeeda laakiin hargaha iyo neefka lagalama soo harayo haragga lagalama soo harayo qofka kuu shaqaynayana mushqaayad baad siinaysaa laakiin hilibka iyo haraggiiyo usiin maysid mushqaayad kaa qudheeda waa muhiim oo dadka reer magaalka qaarkood baa sariibadda intay geeyaan yidhaahdo adeeri soo qaloo haragga iyo xaabkiiyo intaa iyo intaa qayb u qaado oo aigu soo kala hadhe adigu neefka ii soo gowraco hilibkood sidownika igana hardee ay soo raacine taasoo iman kari lahayd mar laga yaabo dadka qaarkood inay ka dhacdo sida hilibka caadigaaba marka qofka loo diranayo sariibadda saasoo kale waa inaanay xaajadu noqonin haddaad hilibkaaga wax kala had laakiin waxaa kale mushqaayad ha u bixin waxaynu ka fahmnoo kale sadaqadan cidda mutaysatay waa masaakiinta فإdا وجبت جuنوبha فkلوا minha وأطcموا القانع والمعtر وأطcموا الbاس الفقير aaيaad saasay tilmaamayaan suuرaة الحج harageeda la iibin maayo ee waa la sadaqaysanaya muشhkaayadna loo bixin maayo hadaad muشhkaayad ubixiso waa inaad iibsatee ka dhigan waxaa kaleynu halkaa ka fahmaynaa qofka ilahay arsaaqada u ballaadhiye xoogaa iska haysta dee neef yuu nagu soo koobi innaga neef iyo lab iyo xaasun bay qabaano qurxiyada mid iyo unbay qalayaan hoose laakiin labaatan qal haddaad kari karayso labaatan min soddon lagu dhuftay maxay waa imisa lix boqol oo dollar wax badan ba ma marka hadduu qofku intaasoo xoolaa soo qabo waa fiican yahay ila nebigu waa kan geela badan keenay geelani waajib mu ahayna dee sunn u aha nebiga sunn u aha calayhi salaatu wasalaam hadyi buu aha laakiin orxiyadiina waa saasoo kale oo qofka maal haysta waa inuu kordhiyaa waxaa sunna in wax laga cuno ilan ilaahay wuxuu ihi fakuluu minha odxiyadii iyo hadyigii labadaba berigii hore nebigu wuu diidaday in la kaydsado saddex cisho wax ka badan hilibkaasi yudi kusoo kala hadhin buu laakiin berigii dambe ee arsaaqadu yaro ballaaratay de war waxna waa ka dhigan kartaan bui hilibkaa laakiin in wax laga iibiyo ma banaana isagu mar hadduu odxiyo yahay harageedana lama iibinayo sidaasi baa markaa daliilku sheegaya axaadiista midibo mawduuc buu ka hadlayaaye neefkan sideebaa loola dhaqmayaa sidee loo intifaacsanayaa qofkii hawlkaaga qabtay sidee loola dhaqmayaa buu ka jawaabay xadiidkani وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال jاaبر wuxuu leeyahay qala lama idhaahde waa qaalaba l haddaad qala rasuululahi tidhaahdo dee qala maxay noqonaysa marka qaala alifkii laga jaro madkii dabiiciga aha qala arin maaha qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayه wasalam maqaala saxaabigu wuxuu yihi naxarna waxaanu gowracnay dhuun dhownay maca rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam anagoo nebiga la socona caama alxudaybiya sanadii heshiiska xudaybiye la galee kambalka maka lagu xalaaloobay albadanata neefkii geel ahaa can sabcatin toddoba qof baanu ka qalnay waalbaqarata neefkii lo-da ahaana can sabcatin toddobaanu ka qalnay xadiidkana waxa uu faa'iideeyey arigana in qof laga qalayo ishinkana in toddoba laga qali karo marka xagga ijraaga xagga ijzaaga gudista dee neefkii ariga ahaa waa kii nebiguba lahaa aniga iyo aalkayga iyo ummadayda marka xagga gudista adiga isugu talagelaya laakiin qoyskaagana barakada waa wada gaaraysa neefka geela macnaa ariga ishin baa la idhaahdaa arigii garanay laakiin ishinka oo geel iyo loodiya toddoba qof ayaa ku shuraakoobi karaya ama toddoba qof baa loo wada niyoon karaya waayo neefkani markuu neef waafiya yahay oo lix jirkii aynu soo maraynay iyo toddoba jir iyo markuu neef xooga yahay oo dee wanaagsanoo shilis toddoba ariga waa udhigmaya toddoba ariga wuu udhigmaya sidaa daraaddeed ba waxaa la idhaahdaa neefka geelaa boqol nin baa cuna boqol wasnadood buu noqonaya siduu nebiguba ku qiimeeyey qiimeyn badan buu yaqaanay rasuulku dagaalkii beder waxay qabteen oday colka gaalada ka yimi war colku waa imisa wallahi de anigu raggii iskala socda shaqaalaha baan ahay oo tiradiisa ma garanayo annagaa tiradiisa sheegaya imisay qashaan buu nebigu yihi maalintii markaasuu ihi ama toban halaad ama sagaal halaad inta ka dhaxaysa toban iyo sagaal haddaa colku waxa weeyaan bui inta ka dhaxaysa sagaal boqol iyo kun ama waa sagaal boqol ama waa kun ama waa sagaal boqol iyo konton sagaal boqol iyo konton bay haayeen wuxuu halkaa ugu dhuftay boqol boqol buu ku dhuftay sagaal halaad oo lagu dhuftay boqol sagaal boqol oo nin halkaasay kasoo booday tirada marka haddii arigii neefkii arig ahaa iska waafig ahaa isagana la yidhaahdo rag xoog ahoo caafimaad qaba ha cunee shan iyo toban nin buu ku filaanaya dee qaar reer magaalo oon hilib cunahayna maynaan sheegin rag xayraanana kamaynaan warramin oo labadaa labadaa qaar u dhexeeya wey reer magaalka waa laga yaabaa de in udheelka kan laynaga iibinayo soddon iyo baa isqaybiyaan iskaga filaan karaa reer miyiganoo shan nin baa ku odhanaya neef baanu ku quusanay laakiin waa dabaqada dhaxaa laga qiyaasaya shan iyo toban qof marka shan iyo toban toddoba lagu dhisto waa imika boqol iyo boqol iyo shan boqol iyo shan wey halkaasi xisaabku iska tegay sidaa daraaddeed haddii islaantii meherkeedii loo qiimeynayo oo doonaysa inaad ari ku siiso hashiiba toddoba ugu dhuf hanacnacinoo ha akhririn meesha oo ha odhanin laba laba boqol iyo shan boqol iyo xasaabka kusiina shanta boqol waa imsa neef aria iminka maxkamaddu soo shan boqol kuma qiimeeyaan hasha waa imsa ariya shanta boqol dee arigu laba boqol iyo konton iyabuu maraya soo ma waa laba neef de shan baad goosatay shantaa dee ilaahay waa kugu ogi marka haddaad shan boqol u siiso habartii markaad meherkii siinayso ama qofkii ay saysateen dee shan baa ka maqan geeni halna wixii waa lagu sheegay toddobana hashu way udhigmaysay laba halaadna waa lagu bixiyey alqalad marjuuc haddii gadaal la iska qabsado marka sidaas weeye markaa kolka xajka la joogo ama halkanba odxiyadii la joogo toddoba qof way isku qabsan karaan way isku darsan karaan artodobadeenna inaan ku shiraakow inkastoo laga yaabo imika xajka oo kale arigaa ka dhib yar ariga ayaa ka dhib yaroo dee geeli hawshiisaaba badan toddobay ka gudaysaa yajuuzu marka wuxuu leeyahy asxaabigu caam alxudaybiyana dee wuxuu ahaa markii gaaladu ay yidhahdeen sanadii lixaad geli maysid adigii asxaabtaad maxamedow halkaa ka noqo ayuu nebigu yihi halkan aynu ka noqonaynaae xoolihiina halkan ku qalac oo xalaalooba dee intaynu kari karayna samaynaya bartii baa lagu qalay xoolihii oo laga noqday cumradii cumrat lqada baa la sameeyey sanadkii toddobaad sidaasaa markaa haddii dee laba qof ku shiraakoobaa neefka geela ama saddexna dee way iska fiicanta laakiin waxaa la leeyahy toddobada neef arigaaba ka fadli badan waayo iyagu masaakiintii waxbay wanaagsan yihiinoo waanay dee kala socdaano way kala furfuran yihin iyo hargahoodiiyo badan iyo wax markan la leeyahy waa lagu shiraakoobayaana waa bilowga ee dhexda iyo dhammaadka ma aha cibaadaadka bilowgaa laga eegaa waxaynu uga jeednaa ka daba tuur maaha saddex qof haddii ay masalan neefkii soo wada iibsadaan oo ay qalaan oo afar nin oo kale u yimaadaan oo idhaahdaan nala yeesho dee idinba aryaha annagaa keennay oo dee waabay nagu badataybe qalnayo waa tanoo neefkii wuu jiraayo saddex baanu nahaye baaqiga noo celiyo afartiinani kusoo biira meesha qaban mayso waxawey cibaadadan niyadeedu waxay ansaxday qabla dabx waktiga gawraca ka hor wey gawraca ka hor sida haddii sadaqa intood bixiso sunno ah marka dambe aadan odhan karaynin sekaba ka dhig hebel iyo hebelna intaasaan siiye sekaba ka dhig dee taa horeba seke ka dhig ka dhig socon mayso ee wuxuwaa inay niyo ka horeysaa niyo sida salaada markaad iminka tukanayso dee markaad dhamaysto ka dhig waxaa noqon mayse wixii aad ula jeedunbay tahay ma sunay ahayd ma faral bay ahayd ma qalay ahayd ma adday ahayd cibaadadu asna ku xisaabtankeeda leedahay toddoba toddobadaa wax ka badani iyagu kuma shuraakoobi karayaan ama mas'alaة اlijzaaءi faina subca albadanati laa yujziu ilaa can waaxid qofku subcu midun baa qaadan karaya baab caqiiqa waa walqashi walqashi weyn asalkeedaba mar kasta oo qofka nicmo usoo korodho nicmo mar kastay usoo korodho islaamku waxa uu leeyahay shukri la kaaran shukriganina waxa uu noqonayaa kiisa ugu mudani uu yahay shukriga ficilka shukriga qowlka ka ficilku waa inuu ku darmaa icmaluu aala daawuuda shukraa waqaliilu min cibaadiya shakuur reer daawuudow igu mahadnaqa oo camal la yimaada mahadnaqan doonaya oo mid camala baa ilahay wey marka diin iyo dunyaba haddii wax kuu bislaadaan waxaad sugaysa oo lagu farxaa oo horumar adduunyo iyo horumar aakhiro horumar diineed iyo mid adduunyo haddaad gaadho waa inaad walba wax bixisaa sidaa daraaddeed baa markii aynu soomka dhammaynay waxaa la yidhi sadaqa bixiya ilan horumar baynu gaadhnay walitukmilu lcidda walitukabiru allaha calaa maa hadaakum walacalakum tashkuruun mar haddaad tiradii dhammaysteen dee mahadnaqa oo waxbixiya kolkuu xajkii inoo dhammaadayna waxa iyadana la bixiyey odxiyadii iyo ila ummadii islaamka shirweynahoodii u qabsoomay iyo hadyigii markaana nicmadaasa lagu mahadnaqaya markii islaani kuusoo korodhayna diin iyo dunyadayna waa kaa fiirinaysa arinkaaga ha la yidhaahdo waliina soo ma walimadu maxay casuumadda awlin walow bishaata nebigu wuxu uhi war alla bari hal neefna ha ahaatee meesha faramadhaan engeega ha ugu xiirin arooska eh mu odhan dee nebigu ficlan intaas macnaa mid kasta ha ahaato labadu waa hibe ilaahay markaana waxa istaahila in maxay la gowraco neefkan loo yaqaano alcaqiiqa ayaa la gowracaya shukra lilahi tacaala ilan karkiiba kar baa idinku taagnaaye kar baa idinku taagnaaye kol haddii karkii meesha ka dhaco balaadii joogsatay khayrna soo kordho ubadna yimi waa in ilaahay loo mahadnaqaa oo nicmadaa la sameeyaa lidaalik baa wakiira iyadana culimadu ay raaciyaanoo marka qofkii guri dhisto oo kale ama wax uu gaari helo ama waxu dhammaystirmaan adduunyo uu filayay iyadana mid wakiilo la idhaahdo ayaa la sameeyaa oo maaragtay waa iska wada sunni waajib maa waxaynu uga jeednaa marka waxa isbarbar soconaya waxhelkii iyo waxbixinta ayaa isbarbar soconaya dadka wax la siinaya waata dee dhaxalkii oo kale dhaxalkii waidaa xadara alqismata ulu lqurba walyataama walmasaakiin fairzuquuhu minhu waquluu lahum qawla macruufa marka dhaxalka qaybsanaysaana ag joogayaa la yimaadaan iska soo xaadira un meeshoo idin daawanaya sidaa wax u kala qaadanaysaan u dhiidhiiba baa ilaha wuli oo ha huruufine weliba hadal wanaagsanna ku dhaca hadal wanaagsan iyo iyo ficil wanaagsan isu raaciya haddii beertii oo la goosanayo ama beer roobaad ha ahaato ama beer biyood ha ahaatee ay yimaadaan dadkii masaakiintaha iyo kuwii marayay ilaahay wuxu uhi waaatuu xaqahu yowma xasaadi maalintaa goosanaysaana wax ka bixiya haddaad mushaharkii qaadanayso salarigii aad u xaadirayso ya isagana wax ka dhiib ama sanadkii markaa xisaabsan shakadii faa-iida ay soo baxday iyadana halkaa iska dhib meesha lama doonaya inay bilaacuncun noqoto meesha meesha waa in lagu dhargaa oo mood iyo noolba wax allo wixii lasoo qaado dee ummadda sidaa wax isu siinaysae aan laabta garaacayneen odhanayn waa waxaygii iyo waa shaqaystee shaqayso ummadda sidaa kii waliba wa kan kale waxu dhiibayo ilaahay wuxuu leeyahy kay laa yakuuna duulatan bayna alagniyaai minkum waxaan doonayaa maalku inaanu dabaqad gaarahu ku dhex wareegin ee maalku uu wada gaaro ummadda ha kala badnaadan xagga xoolaha iyo haynta ha kala badnaadeen oo ilaahay dadka uu kala fadilay laakiin haddana ayaan la isku agbaktin istraatiijiyadda cajiibka ah ayuu maalku leeyahay oo qofka sirta shareecadda fahma ayaa runtii wax badan ka dareemi karaya waayo marka caqiiqadu waa shukran linicmat illaahi tacaala waladka aad heshay wiil iyo gabadh mid kastaba ha ahaado caqiiqada markeeda hore waxaa lagu magacaabaa waa timaha yilixda yilixda waad garatay soo maha yilixda ilmaha madaxa kaga taalla ayaa markeeda hore caqiiqa la yidhaahdaa marka neefkii laga gowracayeyna ilaa waktiga yilixda la xirayo iyo waktiga neefkan la gowracaya isku beegan maalinta toddobaad ayaa yilixdiina la xirayaa timihii uu ku soo dhashay ilmuhu neefkiina la gowracaya dabeedna waa adigoo yidhi yilixdii oo kale ayay ka dhigan halkaasay la xidhiidhaan waa sunne sunne weeye aada u mu'akada maadaamuu nebigu falay ehelkiisii iyo ubadkiisii u sameeyey asxaabtuna ay sameeyeen culimada waajibka ku sheegaysa waa laga xoog badan yahay laakiin waa sunna wey xukunkeeda xikmadeediina waa inagaa soo sharaxnay dee waa ilaahay nicmadiisi oo lagu mahadnaqayo wey xikmadeeda xukunkeediina waa waa sunna muakada haddii weliba uu qofku waalidkii haleeli waayo oo umahad uu samayn waayo bahasha aanu samaynin qofku kolka uu weynaado inuu isagu sameeyo wey walqasha adin maadaa cuna waxyaheedii hakaga dhig oo waxaa ka cunada haduu doonaya walqashiisa laakiin waa inaanu ka tegin isagiiba uu sameeyaa markaa can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed caqa wuxuu ka walqalay can ilxasani waalxusayn xasan iyo xasan yare kabshan kabshan wan wan ayuu ka qalay rawaahu abu daawuud wasaxaxahu ibnu khusayma wabnu jaaruud wacabdulxaq walaakin rajaxa abu xaatim irsaalah inuu mursal yahay oo taabicigu rafciyey oo aanu asxaabi sheegin waأkraja bnu xibaan min xadiiثi anasi naxwa wاlxadiiثu mawsul waصaxiix xadiidku marka lasoo gebagabeeyo waa xadiid صaxiixa oo mutasilaho xidhiidhsan qowlka mutasilka sheegaya ayaa ka raajixsan ka irsaalka sheegaya xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa nebigu labadii inanuu jeclaaye awowga u ahaa xasan iyo xuseen laba midba wan buu ka qabay midba wan ayuu ka gowracay wankiina waa la gartayo waa dakaru ban min ayi sinin kaana neef laba jiriya wixii ka weynaho dee wan ah waa shay ilaahay noogu dhawaanaya asxaabtiisuna saas oo kale ay samayn jireen riwaayo kale waxaa ku soo aroortay oo iyana saxiixa kabshayni kabshayni laba laba wan ayuu ka qalay laakiin labadaa riwaayo labaduba waa jiraa waa maalinkii toddobaad waanu u magac bixiyey timihiina wuu ka gaabiyey ama wuu ka xeeray dhakadana wuxuu u mariyey udgoon sidan cadarkan had iyo jeer cadar wadaadoodka ah ee duhniga leh ayuu sidaa dhakada ugu mariyey oo jaahiliyada ayaa berigii hore neefka walqasha dhiiggiisa iyo dhakada ugu dhoobi jireen qofka ilmaha yar neefkaa lagu walqabayo dhiiggiisa ayay dhakada ugu dhoobi jireen arkaasi khayr ma lahayne wuu uraye udgoon ugu dhooba buu yii caruurta markaa laba udgoon ayaa lagu udgoon baa loo mariyey daahiriyadun baa ku tegay inay waajib tahay laakiin culimada inta kale waa sunna bay leeyihin waxay u daliishanayaan xadiidka camr bnu shacayb can abihi can jaddi man axaba minkum an yunsika can waladihi falyafcal qofka nusuk ka samaynayo waladkiisa ee wax ka gowracaya ha sameeyo inankiina laba inantiina mid daliilu daahiriya amara ayay markaa amarahum bay soo qaateen ereygaas amrigu dee waajibna waa noqdaa nadbina waa noqdaa mar layda laakiin oo marka uu qofku karayo haddaanu karayn dhib ma jiro haddii qofkii aanu haynin wax uu ugu walqalo ilmihii soona amahan maayo cidna soo baryi maayo daynna lagaga yeelan maayo halkaasay ugu dhammaatay hadhowto hadduu wax helo xataa dayn kuma ah dayn kuma ah ee waktiga qofkii laga doonayaa waa waktigan imika uun ma hayaa waktigaa ma hayaa un baa loo eegaya marka neefkii in la qalo iyo in lacag ahaan lagu bixiyo waxa fadli badan in la qalo ayaa fadli badan oo meeshii farxaddaas ay ka timaado wanasiiku mashruucatu bisababi tajadudi nicmati illaahi cala alwaalidayn fa fiiha macna alqurbaan wshukraan wsadaqa walfidaa waidcaamu acaami cinda suruuq faida shurica alcaam cinda nikaax فلأn يuشhرca عinda الغاaيaة المaطلوبaة minhu wahuwa وuجuud النsل أwlى haddii markii labada qof isguursadeen suno ay ahayd neef in la qalo wakhtiganaaba kasii mudanba wixii loo guursado ubada mar haddii la helay in neefkii la qalo wey sidoo kale inaad neefkii gowracdo oo aad sidaa u niyooto iyo inaad dadka hudheel geyso hudheelkaa imika iska yaro qaaliibane dadku way ka yara wahsadaano islaamii baa kariskiiyo waxbaa iskaga yar hawlbad dabeedna hudheelka geyun bay dadka iska odhanaya marka inuu idhaahdo warkaalaya shan iyo tobankiina ninka qabeeya halkan waa walqashiiya soo hilibun lama doonaynin hilibkan cuno dee hudheelka gala maya neefka waa inu qaba hadduu doonayo neefkii intuu soo qalo oo sariibada uu ku gowraco oo idhaahdo hebelow laba neef soo yidi adaa iga wakiila waa walqashiya soo gowrac dabeetana hudheelku haba kariyo saha ku cune hilibkii horta neefkii oo mucayana oo gaarahoo walqalnimo ku astaysan waa in lasoo joojiyo la gowraco ee hilib meel marayo hudheel laga iibsanayo arin maaha saas taasi waa qado allah ka ka abaalmariyey waayahay marka xadiidkanina waxa uu ka jawaabay in neefna la qali karo riwaayanka qaarkoodna laba ay sheegeen laakiin kan imika waxaynu ku haynaa mid mid marka inankii mid midugu ku filan yahay inay labalaba wanaagsan yihin waynu arkaye laakiin inanka midugu ku filan yahay wacan caaishaa radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nebigu amarahum waxa uu faray asxaabta an yucaqa can اlghulaam wiilka ama inanka in laga gowraco shaataani laba neef oo arya mukaafi'ataani oo isu dhigma aan kala dhicin qindayna wa can iljaariyati shaata inantiina hal neef oo arya rawaahu tirmidi wasaxaxahu waakhraja axmed wاlarbaca can ummi kirzin alkacbiya naxwa sidaanoo kale iyaguna wariyeen xadiidku waa saxiix inanka nebigu wuxuu amar ku bixiyey waar laba neefaa laga gowracaaraya islaa leeg inantana mid marka xadiidkana wuxuu tilmaamayaa inanku inanka mid qura in laga qalaa way ku filantao kii hore inoo soo sheegay kanina wuxuu sheegayaa labadu inay fadli badan yihin midhkuna wuu ku filan yahay labaduna way fadli badan yihin inanka inantana midh ayaa iskaga filan riwaayadan markaa waxay raacinaysa mukaafi'ataani oo isu dhigma ama wada ido ama wada riyo ama wada laba jir wada saddex jir hadday doonaan isku midabnooda haluma jar saasuu sheegay marka qolyaha waajibka u daliishanayaa xadiidkan amara ayay daliishanayaan jumhuur culamaana waxay leeyihiin waa amru nadbi waajib ma aha saasay u badan yihin inankii iyo inanta maxaa loo kala soocay halkan oo kale waxay culimmadu leeyihin xikmadaha iskaga jira waxaa ka mid noqon karaa dee waa lasii yar kala farxad badan wiil iyo gabad gaal iyo islaamba inan baa dhashiyo inan baa dhalatay iyadoy labaduba hibe ilaahay yihiin haddana inankunbaa lagu farxaa markastay farxaddu sii badatana arigu inoo sii badanaya la gowracaya waa si aynu isku ogeyn farxadunbaaba la socotaaba wixii kordhaya qofku uu bixinaya waxbixintiibaa farxadda la socota farxaddii way sii buurnaatay soo maaha ya dee arigiina wuu inoo buurnaaday maxaad ugu farxaysaa ha odhanin dee dabeecad ahaan bani aadamku dabeecad ahaan waa shay iskaga jira qofka bani aadamka labkiiyo dhadiga inuu labka ku farxo labkunbuu iskaga farxaya iyadoo labadaba ilaahay laga gudoomanayo nicmadiisii ay yihiin waa laba nicmo sii kala weyn laba nicmo oo sii kala weyn weyn rag iyo dumar meeshan adduunyada markaan la isyeelyeelaynin geedka rag la yidhahda hogaaminteeda leh dumarku iyaguna way la tiirinayaanoo waa garabkooda iyo gaashaankooda laakiin hogaaminteeda qiyaadadeeda iyo barnaamijyaynteeda mid siyaasad iyo mid cilmi iyo mid dhaqaale meel ay rag iyo dumar ku simayin lama hayo marnaba rikoorka ay rag iyo dumar dhigaan ma ku sinmaan wata aad arkayso taariikhdeeda marka dib loogu noqdo cidda hagaysaa waa saa daraaddeed ayaa ilaahay markuu qiimeynaya labada qofe qoyska ah waxa uu ku qiimeeyey sababta qoyska hogaamintiisa loogu dhibay ragga alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacd wa bima anfaquu min amwaalihim labada jinsi guud ahaantooda kolka la eego maaha shakhsiyaadkooda ayaa hawshan waxa ku fiican jinsiga ragga jinsiga ragga ayaa qawaamnimada ku fiican isaga ayaa mufadala oo wax badan oo rag leeyaanay dumar lahayn oo xataa rususha ilaahayba ee islaama laguma soo darin xabad islaama risaalada wadda miya maqasho awliye ilaahay way ahayn oo dee qur-aanku u ammaanay laakiin waxba difaaci mayno kuwa iska meelaha ka foorfoorayay kufaarte almuhim taasi waa mid weeye maxaa loogu farxayaaba un baynu ka jawaabayna da kala jirtaa waxa weeye dadka soo ururkooda ee isku mid maaho haddii la idhaahdo inan baa dhashay kii kuu yimaadaaba wuxuu kule dee walqashi keen waanu maqalla in inan dhashaye goor maad walqalaysa haddii inan la yidhaahdana ma badna kuwa walqalku weydiinaya marka soo ururka dadka mar waa laga yaabaa inuu soddon qof noqdo oy laba u baahdaan waa markii inanka markii inantana inay shan iyo toban noqdaan baa laga yaabaa oo inta xaafadda ka agdhowa oo mid ku filaado dee duruuftana dancan waa la qiimeynaya waaya laba mukaafi'ataana xagga simanka macnaha aan kala dhicin waxba ha odhanin sidii dilaaliinta isku qabooji oo midna hayar sarreeya midna hayaro hooseeya laba iska wada qabow ayaad qalaysaa labaduba iska iska shilisihiin xataa midab keliya waxa uu شمائلka ku sheegay تirmidi بأn تkuna hadiه نadيra hadi وalacalh للتفaؤل بتanaasب أkلاaqi waxa iska suuرagal ah in la leeyahay ilaahay oo ilmahan isu dheelitirn adigaa loo qalayba sidaan isugu dheelitirnay akhlaaqdiisa dhinacyadeeda kala duwan ilaahay u dhamaystir manaan isu dheelitiran ka dhig waxaynu ka fahmnay xadiid waxaa la qalayaa inaanu wan qur ahayn kabshi waa la sheegay kabshi soo aragna inaguna walqal baynu nidhaahnaa marka inkastoo dee wanku uu tayo roon yaho hadiyo jeer uu ka sarara buuran yahay wanku hadiyo jeer oo uu wanaagsan yaho nabiguna siduu ku doortay ay tahay haddana in arigoo dhami gudayo oo uu ku filan yahay walqasha baa xadiidka aynu ka qaadanayna erayga ashaar neefka arigaa la ydhaha idaha iyo riyaha iyo labka iyo dhadiga intuba waa ari marka xadiidkuna ariguu sheegay can iljaariyati shaatun taa qudhigeeda ku xisaabta mararka qaarkood baa dad waktigan oo kale dee idaha maba cuni karaynay ku odhanaya hilibnimo ee aricad baanu doonayna marka waa gudaya waa ku filan yahay ku xisaabtan iyadana shaarixu ma sheegin laakiin waa masale ku cad wey wixii odxiyo godaaba odxiyo iyo hadyi wixii ku filaniba caqiiqana wuu noqdaa wacan samurata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal nabigu waxau ihi kullu ghulaamin inan kastaaba inantiina waa lamide murtahanun waxaa loo haystaa u rahman yahay bicaqiiqatihi walqashiisaa loo haysta walqashaasoo tudbaxu canhu laga gowracayo yowma saabicihi maalinkiisii toddobaad wa yuxlaqu timahana waa laga xiiri wa yusamaa waana loo magac bixin doonaa rawaahu axmed waalarbaca wa saxaxahu tirmidi walxadiidu saxiix marka xukunkiisa lasoo gebagabeeyo xadiidku qaar saxiix bay ku sheegeen qaarna saxiixun xasanu saxiixun xasan ayaaba kasii darajo sarreeya saxiixun leanna laba dariiquu yeelanaya midna saxiix tahay midna xasan tahay xadiidkani wuxuu xoojinayaa walqasha inaan laga tegin laakiin mar layba la sameeyo markuu qofku karayo taasuu xadiidku sheegay sida ugu dhigayna waxa weeye ilmihiibaa u rahman caqiiqada ilmihiibaa u rahman sidee buu ugu rahman yahay waa loo haystaa macnaheedu waxa weeye shafaacadii waalidka u shafaaco qaadi lahaa ayaa ku xidhan walqasha marka uu qofkii karayo biidni illaahi tacaala u walqalo shafaacadii buu helaya ubadka ile ubadku waa u shafaaco qaada maalidka ina annaasa yucraduuna yowma alqiyaamati cala alcaqiiqati kama yucraduuna cala asalawaati alkhams shanta salaadoodba sida qofkii loogu soo bandhigayo ee looga miisaamaya walqashana looga miisaamaya idaa maata wahuwa iflu walam yucaqa canhu falaa yashfacu liabawey labadiisii waalid uma shafaaco qaadaya hadduu sakiiro iyada oo aan loo walqalin waalmuhim ana mila hadihi tashbiihaat tadulu cala ta'kiidi hadihi shaciira cibaadadani inay weyn tahay unbuu muujinaya si kale haddii loo dhigo inuu ama kobco ama koro ama barako bato dhinacaana nooc baa iyo rahmaada baa ka jirta xadiidku waxa uu sii adkeeyey maadaama xadiid xasana yahay lana yidhi waladkii waa loo haystaa alsameey saa darteed baa waalidku haddii caruurtiisii isagoo u kari karaya aanu u walqalin jahli hayo daraaddeed ama haleel xumo haysa ama dee kuwa ku maqanba debadaha oo aan waxay walqashoodii iyo waxoodaba isuguba hagaagsanaynba kabaha birta iyo koofiyadda kulu loo geliya ordayow hadduu haleeliba waayo oo shan lix ciyaala buu yeesho umana walqalinba dee kolka dambe wuu bilaabi uun dabadunbuu isugu qabanoo lixdaasunbuu tahay mistuu odhan doonaa labunbu ugu dhufan bishiiba laba un ha cuneen bishanna waa walqashii hebel bishanna waa walqashii hebel way qallayn doonaan ila wuu karayay isagoo karay ka tegay oka markaa in barakada ku jirto waladki in loo walqalo ayaa halkaa ka arkaysaa wakhtaara jamcun qayb culimada ka midi waxay doorteen an yacuqa almawluudu can nafsi inuu ilmuhu naftiisa ka walqalo istixbaaran sunnay tahay idaa lam yucaqa canhu abuuh idaa lam yucaqa canhu abuuh markaanu aabihii ka walqalin saasay culimada qaarkood qabaan haddii agoon ay yihiin xataa waa in maxay xoolahooda looga walqabaa oy xoolo leeyihin aabbaha lagu leeyahay xaqan oo asalkeedaba baabkan walqashu waxa uu ku jiraa xuquuqda ubadku ay ku leeyihiin waalidka weliba aabbaha oo marka xuquuqda ubadka la siiyo ay yaryar yihiin ayaa laga helaa ubadka xaqooda haddii laakiin xaqooda aad siin weydo markay yaryar yihiin waa laga yaabaa inaanu xaqaaga ka helin halkan saddex xaq baa lagu sheegay waa walqashi waa timaxiirinti waa magac bixinti sidaa daraaddeed ba cumar binu khadaab nin baa usoo ashkatooday oday ah wuxuu leeyay inankaygiba ay bukaasay ama i dilay abar inankan inkaarta qabaha loo yeedha bu markuu inankii lasoo joojiyey cumar hortiisa nin wuxuu noqday khataraho wuxuu yihi cumarow horta inanku ama ilmuhu aabbaha xaq ma ku leeyahy dee haabu waa inuu walqabo waa inuu magac wanaagsan u bixiyo waa inuu marka horena habar hooyo wanaagsan u eegaa hooyo wanaagsan kolka hore ha usoo eego markii hooyadu isaga dhashana de ha walqalo magac wanaagsanna ha u bixiyo hooyadii waxba kamuu sheegin laakiin wuxuu yihi inan aabo markiisii hore waxba imuu barin buu ihi bahalkan la yidhaahdo dibiga ayuun bu ihi harqoodkaa dabada qabo oo beer qob beeruma qodaya bu sanbasha si aanu korayba xagga magaca magaca wanaagsanna imuu bixinine jucal buu ii bixiyey xarwalwaan war maxay isleedihiin bu i inankaadaa kharibe markii hore xaqii sii lumisae warbalsasaamaxoo kala tagaba waxaan anugu kaaga xaq qaada maayo maxaan kaaga xaq qaadi inanka halkaa aad la martay arrinkiisa halkaa marka islaamkuna waa ka ugu horeeya cid ee waladka xaqiisa siiya leannahu xaqa waladka waxaa laga soo bilaabayaaba isagoo tagooga aabbaha ku jira oo riximka hooyada ku jira intaan usoo dhalaninba ayuu islaamku xaqiisa siiyey marka horeba waladka halka united nation marka ay ka waramayaan xuquuqda caruurta ay yidhaahdaan ilmuhu waxa uu xaqiisa leeyahay marka uu soo dhasho marka uu ifka usoo baxo ee la garta inan iyo inanka uu yahay markaasuu xaq bani aadam leeyahay bay yidhahda laakiin inta uurka ku jiro iyo intuu tagooga ku jiro xaqa ma yeelanayo halkaa waxaa ka dhalanaya markaa aabbuhuna wuxuu doonuu samayn karaa hooyaduna waxay samayn doontay samayn kartaa oo abooshanku waa meelaha ay ka fasaxeen inay iska soo ridi karto hooyadii ilmaha si ay kambeniyadu kriin iyo uga samaystaan waxyaabaha laga sameeyo jirka bani aadamka iyo xoolaha kaa way ka iibin kartaa kambeniga intay iska soo tuurto baar waxaad doonaysa ka samayso noo dhiib way odhan karta ama waabu ka faa'idaysanaya halkaasay la mareen laakiin islaamku ilmuhu tagooga ku jira ayaa waxaa la leeyahay waxa uu xaq ku leeyahay aabihii ko waa inuu ka ilaaliyaa meel xaaraama oo uu dhigo macnaha waa inaanu sino waladu sino waa inaanu soo saarin oo hooyo aan caqad u haynin waa inaanu ula tegin markiisa horeba taasi maxay sheegaysaa meeshii aad dhigaysay baad u meeldayaysaaba marka horeba waa inaanu naa kaafirada guursanin oo ilmihii hallayn karta oo gaal ka dhigi karta nudsadan iyo candhuuftan meel ku munaasiba waa inuu eega sino iyo qof xaaraan guurkeedu ka yahay waxa waa inaanu dhigin hooyo wanaagsan oo hooyo u noqon karta isna waa aabbo u noqon karo waa inuu kusoo saara iyadiina marka ilmihii uu calool galo ilaahay baa si gaala ula hadlaya wuxuu le walaa yaktumna maa khalaqa allahu fii arxaamihim ilmaha calooshooda ilaahay uu ku abuuray yay qarinin hooyadii ha sheegto inay urmil uur leedahay cidda ay u leedahayna ha sheegto sidoo kale ilmaha halkaa ku jira sidii kii ay dhashay ay u korinaysa waa inay isagana u korisa wixii uu ku korayey wixii isaga dan u ah inaanay soo ridin inaanay caloosha ku dilin kullu daalik hadday xataa sino waladu sino uu yahay ma soo ridi karto oo ma odhanayso waa welad xaaraana waan soo tuuraya qof bani aadama jariimadii sinada jariimada dambe iska soo ridi iyo dilka ayaa ka weyn intaasoo dhan marka lasoo dhaafay halkaa laga yimaado dee kolkuu soo dhashana xuquuqdana u bilaabmayo waladk intuu yaryahay markuu dee kobcana korintiisii iyo tarbiyadiisii iyo diin diintiisiio loo ilaaliyo halumajaro marka ilmihii sidaa loogu soo tabaco hadafkuna uu kaa noqdo wuxuu noqonayaa mid waalidkii barber taagan oo u aayo adduun iyo aakhirada maalinka toddobaad baa wanaagsan in la gowraco maalinka toddobaad markaa toddobadaa cishaa loo eegaya maalinkaa toddobaad waxaa la isku daraya walqashi iyo timihii oo laga xiiro yuxlaq xadiidkani wuxuu sheegaya yuxlaq xalqi buu sheegaya waa dhukurid dadkuna had iyo jeer way ka yara wiswisaan ilmaha yare mujada ah ee bahashan nasintu dhiqdhiq leedahay in loo dhukuro soo ma wala yaro karaahaysta markaa wixii tima ka xiirmayana dee ha laga xiiro meeshii ka yaro go'i waayaanna dee cagaftaba ha laga mariyo cagaf yaroo wanaagsan baa aynu ku jirteen ama maqaskaba meelihii yar adkaada magacna ha loo bixiyo magac wanaagsan oo magac kitaab bay soomaalidu idhaahdaan kitaab dayrabiga la odhan jiray bay wadaadada eegi jireenoo xariiqiya badnaa shax badani ku taalayo magac kitaab magac kitaab kolka la leeyahay waa qur'aanka iyo xadiidka iyo magacyadii asxaabta hablihii rasuulka inamadiisii xaasaskii nebiga magacyaashii wanaagsanaayen asxaabtu iyo salafku ay lahaayeen ama qur-aan iyo xadiid ku sheegan weye magac kitaabkaynu aaminsana laakiin ku meel laga soo xisaabiyo goormu dhashay iyo goormu aabihii dhashay waxaa laga eegayo maya taas ma magac wanaagsan wey marka halkaa waxaa ka muuqdoo kale riwaayadka qaarkood oo xasana waxay tilmaamayeen in la miisaamo oo lacag lagu miisaamo lacagtaa la sadaqaysto lacagtaa sadaqa loo bixiyo intoo timihii la yaro gaabiyo in kafada la saaro oo inta lacag waraaqa u miisaanta loo miisaamo sadaqa loo bixiyo riwaayo sheegaysa in ustaa faadida ay ku samaysay xasan iyo xuseen ban ayaa jirto xasana qaarkood ba laga yaaba inu daciifiyaan ismiguna ismi wanaagsan waa inu noqdo oo dadkan maskaxdooda wixii kusoo dhaca uu qofkii u bixinaya waladkii afdalu asmaa buu tilmaamayu nebigu cabdullaahi cabduraxmaan magacyaasha ugu wanaagsan ayay ka mid yihin qaarkood baa dadka rag iyo dumarba uu ka bedelay nebigu magacyaasha magac ama ammaan fara badan sheegaya qadaasadan loo baahnayn ama magac eeg eedi iyo inkaara sheegaya magacyaashaasoo kale uu ka bedeli jiray dadka soo islaamay rasuulku sala allahu calayh wasalam baris iyo london iyo hindiya iyo waxun bay ku nabayaan islaamu siday isleeyihin wax iscasriyeeya wax la idhahda laga raacayo markaasay magaalooyin bay ku taagayaan gaaladu leeyihin gabadhan oo ilaahay uu siiyey oo heesho marka taasina waa baraarujin lahayn halkaa caqiiqadii baa ku dhamaatay kitaab alimaan waa dhaarihii wey allah subxana wa tacaala